الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجر بلوغا باب الصلح قال الناظم رحمه الله تعالى الصلح جائز مع الإقرار بعد خصومة بلا إنكار وهو ببعض المدعى بالعين همة أو براءة في الدين وفي سواه بيع أو إجارة ودار للسكنى هو الإعارة بشرط عبد وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع وعن شيخ رحمه الله تعالى الصلح صلح إيه هشيس إيه دحدحاد ama wixii la isku hayay oo markaa meel dhexe la isaga yimaadaa jaa'isun mid bannaan weeye horta asal ahaan xukunkiisu waa bannaan yahay macal iqraari qirid iyo oggolaansho qofkii wax sheeganayey loo qiray oo loo oggolaaday wixii uu sheeganayey la jidhkiisa ayuu bannaan yahay u asaxaa bacda khusuumatin khusuumo iyo muran iyo dood kadib bilaa inkaarin hadda aan inkaar iyo diid ma jirina iqraaru ka dembeeye ama insabaqad haddii ay horu marto oo ay iqraarkan iyo qiriddan iyo oggolaanshahan ay ka horo martay khusuumatulinkaari khusuumo iyo muran ah diidmo iyo inkiraab oo waxay leeyihiin shaaficiyadu wuxuu ansaxayaa uun iqraarku ama u bannaa yacni sulxu wuxuu ansaxayaa ama bannaan yahay kow marka marka hore lays yacnii la murme ee shayga laysku qabato ee laysku dafiro kadibna laysla oggolaado haddii aan khusuumo iyo muran iyo iskuqabsi iyo yacni aanay hore jirin ee laysla oggol yahay dee ma imanayso sulux iyo heshiis oo meeshaa ma soo gelayo qofkan waxan waa u qirsan yahay dee waa siiyuun haddii uu kan waxaan lii siinayana dee hibo iyo shay caadiyo markaa aysa siinayaan ayuu noqonayaa laakiin horta waa inay timaaddo dood iyo iskuqabsi iyo inkiraadi waa inay timaaddo kadibna waa in haddana laysla oggolaadaa oo idhaahdaa waan kuu oggolahay shaygaanu isku haysannay inaad adigu leedahay oo dabeetana uu marka laysla oggolaado uu kula heshiiyo hadday dayn ahayd inuu wax ka dhimo haddii ay shay cayn ahayd barhkii inuu siiyo amba inuu wax kalaba ka qaato haddiise waxay leeyihiin laysla dafirsan yahay oo aan wixii laysla oggolayn iyadoon wixii laysla oggolayn haddana sulux iyo dhexdhexaad laga galo suluxaasi waa burayaa le'anno waxay leeyihiin qofkan wax sheeganayaa ee aan loo qirsanayni haddee uu sheegashadiisa been ku sheegayo suluxna uu wax ku qaato dee wuxuu xalaashaday oo qofkan muddaca calayhigaah wuxuu sheeganaya xoolihiisii ayuu ka xalaashaday uu ka qaatay oo sulux xaaraana uu kaga qaatay haddii uu run ku sheegayana sheegashadan uu sheeganayo ee loo qiri waayey hadduu run ku sheegayana waxay leeyihiin qofkan hayse ee inkirsan ee wixiisii u diidan ayaa isagana ka xaaraantilmiye xoolihiisii xalaasha ahaa oo ka haysa marka waana tii uu diidayey ilaa sulxan axalla xaraaman aw xarama xalaalan marka uu qofkani been ku sheegaya dacwaddan iyo waxaana waxaynu innagu naada ku qabsan ku qadimay sida uu yahay dee wuxuu qaatay iyo suluxa iyo heshiiska waxaanu lahayn ayuu ku xalaashaday uu ku qaatay haddii uu run ku sheegayo kan dafirsanee uu haysaa uu run sheegayana dee kan haysa suluxa iyo heshiisgaa uu wax ku bixiyey intii kalena kula hadhay wax aanu lahayn oo maal aanu lahayn oo nin kale leeyahay oo xaaraanka ah ayuu taana ku xalaashaday markaa sidaasaa asulxu maca alinkaar aanu u ansaxaynin bay yidhaahdeen ee marka wixii lagu murmo ee haddana laysla oggolaado ayuunbuu ansaxayaa markaa innagaa ku qabso ku qadi maysideenii marka imminkaa lagugu dhego ee lagu qabsado dee waxay maraysaa markaad cid kaa reebtana weydo xataa garsoorkeennoo dhammi haddii uu yacni kaa dhaciyuu ka xukumo haddana kaa hadhi maayo cid kaa fulinaysa ama kaa rabisa ama wixii cid kuu fulinaysa ayaan jirin oo waa laga baqanaya waxa le waa la isku daya ama balaaya ka dhici doontaa marka waxa halkaa lagu bixiya iyadu waxay noqonaysaa ku qabsa ku qabsa dee xaaraan bay noqonaysaa markaa iyadu oo qofkii marnaba wax la odhan mayso markaa taasi asulxu jaazum cala iqraari in sabaqat khusuubatu linkaari waa intaa haddaa wuxuu uhi sheekhu wa huwa bibacdi اlmuddacaa shaygii la sheeganaya wa huwa suluxii oo lagu suluxtamay bibacdi اlmuddacaa shaygii la sheeganaya barhkii fi lcayni marka weliba caynna markaa dee laysu sheeganaya ama lagu suluxtamo hibatun hibo weeye filcayni cayn marka laysu sheeganayey hibatun weeye ow baraa'atun wa ibraa'un bariyeel weeye fi dayni dayn markii laysu sheeganayeena wa fii siwaahu kaa wixii ka soo hadhay marka lagu suluxtamo bayicun iib weeye ow ijaaratun ama kirayn weeye wa daaru daartii oo lisugnaa lagaga suluxtamay gelid huwa alicaara waxay noqonaysaa icaaro iyo ammaanaysiin waxaa halkan sheekhu inooga gelayaa qaybihii suluxuu u qaybsamayey suluxu laba qaybood ayuu u qaybsamaya labadiibana halkanuu inoogu sheegayaa marka laga eego musaalaxu calayhiga wuxuu noqonayaa sulxu lxadiita iyo sulxulmucawadaa la yidhaahdaa waxa kaluu qaybsamayaa waxaan laga suluxtamaya musaalaxu canhugaahi inuu dan yahay iyo inuu cayn yahay labadiibana wuu inoo sheegay wuxuu dhi sulux laga suluxtamo wixii la sheeganayey oo shaygii laysu sheeganayay barhkii lagu suluxtamo marka weliba waxa laysu sheeganayaana cayn tahay masalan dhul bual ayuu ku dacwaynayey waa u oggolaaday oo waa oggolaaday kalabadh buu markaa yidhi dhulkii qaado oo markaa lagu soctay kalabadh qaado kalabadhnaysii waxay noqonaysaa hibo oo qofkii markaa shaygan sheeganayey ee lahaa uu u hibeeyey qaybtaa ayay noqonaysaa axkaamtii hibadu ay lahayd ayaa markaa halkaas soo gelaysaoo iijaabkii iyo qabuulkii iyo dee qabdi markaa inuu jiro oo idan uu ku qibdoodo ama uu tago wakhti ay qibdooda ay suurtagal tahay waa markay cayn tahay markaa bibacdi lmuddacaa bihi shaygii laysu sheeganaya barhkii lagu suluxtamo daynna ay tahay iminka cayn bay ahaydoo dhul baynu nidhi ama waxaynu nidhi guryo oo kale waa daynoo masalan lacagu ku lahaayoo labaatan kun ahayd toban kun ahayd soddon kun ahayd ayuu barhkeed kula suluxtamay oo markii laysku dacweeye laysla oggolaaday ayuu yidhi markaa tobankii shan unisii oo shanta kalena markaa iska dhaaf taasina waxay noqonaysaa ibraa beriyeeliduu qofkii wax sheeganayey kii wuxu sheeganayey barhkii kale uu ka beri yeelay waayo waxaa ku rumoobaya markaa ibraaga ayaa ku rumoobaya wixii ibraaga markaa ku rumoobayey ayaa markaa ku rumoobaya ama shuruuddii ibraagaa laga rabaayo dee shaygan markaas inuu yahay shay macluum ahoo la garanayo inuu yahay sia inoo iman doontaa qabuul ayada waxba lama shardiyo taasi waxa weeye waa inta uu hal baydka hore inoogu sheegaya wahuwa bibacdin wahuwa sulx bibacdi almuddacaa shaygii laysu sheeganayay barhkii lagu suluxtama filcayni marka waxaa laysku hayaa cayn yahay hibatun waa hibo ow baraa'atu waa baraa'atu wey fi dayni marka dayn waxaa laysu sheeganaya uu yahayne barhkii lagu suluxtamo ayana waa ka beriyeel baraa'atun ibraa'un weeye baaqigii laga beri yeelay markaa kaa waxaa la sulxulxadiitaa la yidhaahdaa yacni waxbaa laga riday waa sulux lagu heshiyey in wax laga rido haddii lagu suluxtaba wixii laysu sheeganayay waxaan ahayn masalan gaadhi buu sheeganayey guri buu ku dacwaynaye boos iyo jago ayuu ku dacwaynaye wixii waxaan ahayn baa lagu heshiiyey ninkii mudiciga ahay wax sheeganaya in la siiyo masalan daar buu ay ku dacwaynaye maday cayn tahay ama dayn ayuu markaa ku dacwaynaye waxa lagu heshiiyey gaadhi in la siiyo waxa lagu heshiiyey lacag in la siiyo taasina waxay noqonaysaa bayc iyo iib bay noqonaysaa qofkii muduciga aha uu ka iibiyey muddaca calayhigii shaygii uu sheeganaya lafdi suluuxna uu kaga iibiyey ayay noqonaysaa daartii inuu gaadhi ka qaata baa lagu heshiiyey dayntii waxaa lagu heshiiyey inuu markaa lacagtii inuu dhul qaataa baa lagu heshiiyey markaa bayc bay noqonaysaayo wixii uu sheeganayey ayuu ka iibiyo waxaanuu qaatay ayuu kaga iibiyey axkaamtii iibku lahaabaa markaa sugmaysaa khiyaar baa soo gelaya shufcadii baa soo gelaysaa raddi bilcayb hadduu shayga ceeb yeesho ayaa soo gelaysaa haddii waxaan lagu suluxtamay ay tahay manfaco hadday tahayna oo masalan daar buu u sheeganayey dhul buu u sheeganayey wuxuu kagala suluxtamay u kala sheegay manfaco wuxuu uhi masalan albeerkadaydaa hayso oo yacnii bil wixii kaaga soo baxa qaado ama wuxuu udhi gaadhigaa ku shaqayso oo bishaa wixii kaaga soo baxa qaado taasina kirayn ayay noqonaysaa kirayn maxalkaa manfacada iyo markaas ama albeerkada misaalkeena ama gaadhigaas ayaa wuxuu ku kiraysay cayntii iyo shaygii markaa u sheeganayo axkaamtii kiradu lahayd ayaa soo gelaysaa labadaasina waxa weeye waa halkaa uu inoogu sheegi u le wa fii siwaahu fii siwaahun waxa almuddacaa bihi wixii laysu sheeganayay waxaan ahayn haddii lagu suluxtabo ilaa intaa horaa waxayd wahuwa bibacdi lmuddacaa markaa hore waxa lagu suluxtamay hadday cayntii iyo hadday dayn tahayba shaygii laysu sheeganaya barhkii wa fii siwaahu kii laysu sheeganayay waxaan ahayn haddii lagu suluxtabo oo wax kale loo weecdo oo kii lagu isku hayay waxaan ahayn lagu suluxtamo ayada markaa baycun weeye waa iib aw ijaara ama waa kirayn waxaa kalu uhi wadaaru lsugnaa huwa alicaara haddii daartii laysu sheeganayay lagaga suluxtamo manfacadeeda dhammaan ama manfacadeeda barhkeed oo wuxuu yidhi niyow haddaba dee waan isa siiyey daartane dee bal lix bilood intaan guri ka dhisanayo ama meel kale aan ka daydayanayo igala heshiiy tii baa lagu heshiiyey taasina waa icaaro iyo ammaanaysiin uu ammaanaysiiyey shaygii u sheeganayey ayuu ammaanaysiyo xilligu doonaba ka noqon waa lixdii bilood yacnii iga bax imkaan u baahanahay inuu yidhaahdo ayuu leeyahay inta uu markaa inoo sheegay waa intaa wuxu uhi wahuwa sulux bibacdi lmuddacaa shaygii laysu sheeganaya barhkii lagu suluxtamo filcayni marka ay weliba cayntahay waxaa laysku dacwaynayaa hibatun waa hibo ow baraa'atun waa ibraa'an waa baryeel fi dayni dayn marka waxa laysu sheeganayo ee barhkii lagu suluxtamo in laga daayana waa ibraa' iyo ka baryeelid waa sulxulxadiida kaasi sulxulmucawadiina waa kanoo wa fii siwaahu wasulxu sulx lagu suluxtay fii maa siwaahu ay ilmuddacaa bihi wixii laysu sheeganayay waxaan ahayn in lagu suluxtamo baycun waa iib oo markuu markaa shaygii shay kala qaato waa iib ow ijaaratu waa ijaariya kira oo haddii ow ijaaratu waa ijaaratu weeye haddii manfaca cayn cayn yacni shay cayna manfacadeed lagu suluxtamo waa ijaaro wa daaru daartii oo lisugnaa gelid lagaga heshiiyey inuu markaa muddo galaan huwa alicaara waa icaariye ammanaysiin saddexdaana waxay noqonayaan sulxulmucaawada baa la yidhahdaa wixii laysu sheeganayabaa laga ciwad qaato wax kalaa la qaatay ka horena sulxulxatiitu ahaayo wixii laysu sheeganayn baa wax laga riday markaa wa fii siwaahu fadaasi waxa weeye imaa bimacna albaayi ow bimacna calaa وفي وبسواه والصلح بسواه أما والصلح على سواه لماذا مد بين قريسا وعلي بشرط شرط أبد الكبري وأجز واحد بنيسا في الشرع شرع يدعي سواحد كبري الصلح على مروره مريض مركا وضوء مرو لو الصلح طبعه ووضع الجذع إيا saarida markaa loox iyo markaa qori saarashadii gidaarkiisa wajaaza waxaa amnaa ishraacu janaaxin barando saaridii muctalinkaa soo sarreeya limuslimin buu u baahan yahy fii naafidin kii baxaya ee fulaya min subulin wadda'a ayuu ku bannaanyey lam yuudi walam yuudi kaasoo aan dhibin lam yuudi yani laa yu'di aan dhibaynin man marra ka meesha marayana man yamuru aan dhibaynin waxaa sheekuu leeyahay halkan bishardi abdil suluxu haddii shardi lagu xidho waa buraa oo masalan waxaasaan kaagala soay bishardi laakiin waa inaad iga iibisaa ama iga kiraysaa shayga caynkaasa lianno wixii waxaynu soo tilmaanay hibe inuu yahay ama ibraa ama bayc ama ijaare inuu yahay mid kastaana ma ansaxaynin shardiga marka haddii suluxii shardi lagu xidho shardi kale haddii lagu xidho buri bimacnaa fi sharci waa ku burayaa taasi waa masalo halkanna xuquuqdii mushtaragga ahayd ee meelihii dadku iska soo gelayeen ayuu inoo gelayaa wuxuu leeya waxaa kaloo aad bannaysaayo bimacnaa sharciga ku bannaan qofka in maal iyo lagala hesh lagula heshiiyo maal iyo xoolo marid uu maro derbi iyo wadda iyo wadiiqa xaafadeed aanu isagu wax xaqa ku lahayn masalan kaba soo qaad laba dhuloo isku xigaad leedihiin dhulkaagiibaa dhexdiisii waddo kala baxday dhexdiisii isagii bay markaa waddadiisii iyo meeshiisii iyo ama qaaba qawsayn ku noqotay amaba yacnii meel aanu mari karayn bay noqotay markaa waxa bannaan yacnii sulux iyo heshiis in laga galo oo lagala heshiiyo waddada maritaankeeda maadaama waddadani waddo qofkani ama dadkani dhowrkani ama qofkani isagu leeyahay oo cid kaleo markaa mariddeeda xaq uli aanay jirin inuu maal iyo xoola kala heshiiyo waddada mariddeeda ayuu leeyahay haddii muddo markaa dee loo qadaray waxay noqon ijaaro haddii markaa la idlaaqa ama weligiiba halkaa inuu maro markaa dee lacagta lagala qaadayna waxay noqonaysaa iib laga iibiyey waddada qayb ka mid ahoo shaa'ica in laga iibiyey yacnii waxaa dhici karta inuu qofku yidhaha aan soo marsado waxaa dhici karta qasabadii biyaha meeloo yacni inuu inuu markaa yidhaahdo aan marsado waxaa dhici karta biyihii ka baxayay isaga inay isaga meeshiisii taag noqoto biyi meelu isaga saara waayo oo ku idhaahdo aan dhex mariyo halkaaga yacni markaa lagala heshiiyo dee lacag lagala heshiiyo haddii markaa muddo yar loo ogolaadana waa kiro haddii markaa dee abid markaa loogula heshiiyo saana dee waxay noqonaysaa markaa iib in halkaa laga iibiyey markaa waajiz lisharci calaa muruurihi wa wadci اljidci waxa kaloo iyaduna bannaan in sulux iyo xoole lagaga heshiiyo yacnii saaridda iyo dhigidda inuu markaa qori iyo tiir ama gidaarkii inuu markaa gidaarkaagii dul saaro gidaar baa markaa masalan sian aynimka nagu samaynay markay dee dadku isku xigaan ee guryuhu isku xigaan qof baa markaa meeshiisii hordhisanaya markaa kii kale haddii uu doono inuu markaa isaguna gidaarkii uu ku qabsado oo markaa uu dee qoryihiisii iyo tiirarkiisii iyo uu dul saaro taana waa bannaan yahay in lagala suluxtamo lagala heshiiyo ayana kharash waayo xadiidka saxiixa ah ee ay warinaya abyacla musnadkiisi wala taariquni iyo bayhaqina ay warinayaan laa yaxilu maalu imri'in muslimin ilaa bitiibi nafsi minhu ma xalaaloobayo qof muslima xoolihii ilaa naftiisoo raalli kaa mooyaane qofkani isagaa gidaar ka dhisay qarashkiisi iyo lacagtiisiibuu ku dhisay xoolihiisiibuu geliyey markaa dee qof iska isticmaali kara oo markaa wuxuu doono ku samayn karaa wixii dee aan adigu waxba yeelayna dee inuu hadhsado gidaarkii inuu xaggan ka hadhsado markuu hadh yeesho inuu waxaan waxba yeelayn iskaga tiirsado inuu alaab yar iskaga tiiriyo wixii aan waxyeello u geysanayna noocaas aan isna waxba u dhibaynin mooyaane waxyaalaha noocaasoo kale haddaad laydh halkaa dab ka olkobiso dee qofku hadduu halkaa ama laambadba halkasudha halkaasuu iska fadhistay ha ku akhrisanin waxba yacni ama la dabka ha ifdiinsanin ama ha ku yacni ha kulaanin lama odhan karo waayo adigana waxba ku yeeli maayo oo indibaaca isagu indibaacsan wax alla wuxuu ku dhimayaa ma jirto markaa taa mooyaane laakiin inuu dee markaa wax saaro oo ay dee dhibaata ka iman karto ayada taa idan la'aan ma bannaana markaa in lagala heshiiyo oo maal markaa iyo xoolo laga heshiiya way bannaan tahay xadiidkeenna uu nebigu sal saxiixa laa yamnacanna jaarun jaaran min an yadaca khashabahu fii jidaarihi yuu ka mancin jaarjaarkiisa inuu markaa dul saaro dee ma keenayo majaanan markaa bilaash ha u diidin unbaa lagu leeyahay oo ha kula isticmaalo laakiin inaad tidhaa dee waa xoolahayga wax iga siiyo ka bixi dee taasi dhibi kuma jirto waa xoolahaygi waa maalkayga xadiidkuna wuxuu diidayaa inaad ka mancdo tidhaa may iguma qabsan kartid waa kii markaa bureeda ma yani waa ka jeedaan suni nebigu wallahi garbahayaan markaa idinka dhex tuuri doona waa kii lahaa marka haddii uu bilaash markaa ku siiyana icaaray noqonaysaa xilliguu doona ugu noqdo haddii ay markaa dee muddo uu markaa yidhaahdo intaa bixina kiray noqon haddii markaa dee kaluu idmana markaa lafdi bicamo lafdi suruux oo lacagtii la caddeeyana waa iib yacni waa iib iyo kiro markaa isku jira ayay noqonaysaa leannu manfaca mu'abbada iibkina waa cayn ayay hayd in la kala iibsado wixiina cayn lama kala iibsanee manfaca markaa laga iibiyey markaa shawb badhax iib iyo badhax ijaaraa ku jira bay leeyihin innagu dee innaga hadda waxaan samaynaa kii hordhisaa kii markaa kale markuu ku qabsanayo haddaanu ka goosanin gidaarka unbaa sees ilaa dul la qiimeeyaa dabeetana waa la kala badhaayo kanun baa la yidhaha kala badh celi dabeetana way wada yeeshaan waa arrin bannaan weeye laakiin waan iskaga qabsanaya un baan bannaanayn waxaa kaloo sheekhuu yidhi waxa bannaan israacu janaaxin janaax waxaa la yidhaahdaa waa barandahan baxsan ee dhinac qudha uun ka jeeda saabaad haddii la yidhaahdo waa tanay iminka sameeyaan bacadlayaashii ee labada sekadoodba gaadhsiisan hadduu labada sekadoodba gaadhsiisan yahayna oo waddadii markaa uu wada qabsadana saabaad baa la yidhahdaa haddii uu dhinac qudhown markaasoo waddadii dee markaa dhinac qudhown markaa kaga soo taagan yahayna waxaa la yidhaha janaax inuu markaa qofku ku soo samaysaa bannaan laakiin wuxuu yidhi waa inuu caali yahayuu sarreeyo oo waxa meeshaa maraya iyo gawaadhida iyo waxa dul saaran iyo waxaasoo dhan aanu xanibaynin waana inuu limuslimin yahay oo gaal iyada lama ogolo markaa inuu markaa waddooyinkaa muslimiinta ku samaysto waana inuu fii naafidin min subulin waa inuu yahay waddooyinkaa laba qaybood u qaybsamo midna darab baa la yidhaahdaayo waa wadda xaafadeedyadan yar ee dadku wada leeyihiin midna waxaa la yidhaha dariiq naafida ama shaaric baa la yidhahdaayo waa waddadaa weynee wahdigaahee dadku ay wada marayaanee la wada leeyahay sida magaalooyinka ka baxaysa ama sekada mala ka dhex baxaysa saa u soconaysa waa inay weliba tahay waddadaa fulaysa min naafidin fii naafidin min suulin waddooyinkaa weynay tahay kii aan khayru naafidka in isagu dee qolada markaa leh oo idanta mooyaane ku bannaanan lam yudiman marra buu yidhi waxaa kaloo shardiga inaanu dhibaynin cidda maraysana inaanu dhibaynin hadduu xataa madoobayn ku dhibayo meeshiiba wada madoobeeyo oo maalintii loo baahanaya laydh in la shirto lama ogolo markaa ee waa inaanu wax dhibaato ana keenaynin waxau yidhi sheekhu bishardi shardigii la shardiyey abdil suluxii ku buri waajiz bisharci waxaad ku bannaysaa sulux calaa muruurihi marid markaa waddo aanu xaq ku lahayn oo cid kale leedahay mariddeeda in markaa sulux iyo heshiis laga galo wax lagu kala qaato bannee wa wadci aljidci iyo tiirkii iyo qorigiis iyo looxiisii inuu gidaarkii markaa qofkan kale lahaa uu saarto oo uu ku qabsado kaana banneen markaa sulxii wajaaza waxaa bannaan ishraacu janaaxin janaax iyo markaa barando saaridii muctalin oo sarreeya limuslimin ayuu u baahan yahay ayuu u bannaan yahay fii naafidin kii baxayey ee fulayey oo min subulin wada waddadii markaa baxaysa ee naafidka ahayde shaarica weyn ahayde markaa aan sakadaha iyo xaafadaha ku soo afgo'aynin taas ayuu ku bannaan yahay lam yudii walaa yu'di waa inaanu dhibayn man mara man yamuru ka marayana waa inaanu markaa dhibayn inaanu dhibaato u geysanaynin waqadim baabaka wajaaza taakhiirun biidni shurakaa wuxuu uhi waqadim baabaka albaabkaaga horaysii horumari oo waxaa kuu bannaan horumariso ra'su darab aad u horraysiiso wajaaza waxaa bannaan taakhiirun dibdhigid biidni shurakaa shurakada idankooda ayuu ku bannaan yahay halkan waa masaladii wayajuusu taqdiimu lbaabi fi darbi lmushtaraki walaa yajuusu taakhiiruhu ilaa biidni shurakaa waa masaladii aynu qaasibigana markaa ku soo maraynayoo aanay in badanna fahmin markaa ardaydu ama meelaha ugu adag markaa fiqa marka laga hadlayo waayo yacnii dadka dhigayaan aqoon u lahayn ama aan talaqi u lahayn saa daraaddeed in layska yidhi yidhaahdo uun dee mahay wixii waa in markaa la fahmo oo siduu yahay oo xikmadiiya ujeeddada ku jirtaana la fahmaa waana iska masale markaa qadiim ahayadoo xilliyada ay ka hadleenoo aan markaa hadda wax weyniba aanay ku sii jirin wuxuu leeyahay derbi horta waa waddooyinkaa yaree dee ka dhaxeeya markaas sekadaha ka dhaxeeya ee aan markaa waddooyinkaa waaweynee furan aan ahayn ee dad gaari markaay wada leeyihiin tusaale ahaan markaan ka soo qaadna hadda iminka dee halkaan imika mixraabka masaajidka ayaan ku beegnahay koonfurna waan u jeedaa xaggan waxa iga xiga mimbarkii halkanna waxa iga xiga halkii laga korayay mimbarkii laga wareegayaba iga xiga masalan qof baa intanuu gurigiisu yahay oo halkan ka soo jeeda ilaa halkaa mimbarka iyo halkaa looga korayay ilaa mixraabka mid kalena wuu ku sii xigaayo isaguna intaa ayuu leeyahay samaacadda ka sogaysa mid kalena halkaa gurigiisi weeye mid kalena laba kalena halkan qaar kalena halkan ay ka soo jeedaanoo mid waa labadan tii dhexdoodu ka soo jeedaa gurigiisi midna halkanuu ka soo jeeda midna halkanuu ka soo jeeda midna halkaasu ka jeedaa waddadiina waa tan ra'su darab iyo aakhiru darab ra'su darab waxa weeye waa xaggan uu suuqa iyo magaalada ka soo gelayo aakhiru darbna waa xaggan dambe uu ka soo bilaabmayo markaa ra'su darabka dee dadku waxay u soo wada socdaan oo xaggan suuqaa dee loo soo wada socdaayo loo soo wada tadallucayaayo xaggan galbeed baynu masalan nidhi iminka suuqiba ah xaggan barina waa waakarkiisii haddaba qofkan laga hadlayaa tusaale ahaan waa ka halkan iminka aan fadhiya intan mixraabka ilaa intan mimbarka iyo halkaa laga korayo isku leh ayaa waxaa la leeyahay kaba soo qaad hadduu albaabkiisii halkan uu ku beegan yahay hadde gurigiisina wuu dambeeyaayo dee laakiin gidaarkiisina waa kan hadduu albaabkiisii halkan iminka aan fadhiyo uu yahay ee halkaa mixraabka ku beegan oo halkan mimbarka ku beeganna isagu gidaarkana leeyahay kan kalena leeyahay waxay leeyihiin waqadim baabaka albaabkaaga hormari ra'su darabka u horumariyo intaad kan iska xidho halkan mimbarka laga fulo ka dhigo xaggan iyo ra'su darabka iyo suuqa u sii durb walaa yajiisu taakhiirun mase bannaana taakhiirkaasi ilaa biidni shurakaa wajaaza taakhiirun biidni shurakaa taakhiir inaad markaa ku sabaysaana waa bannaan yahay biidni shurakaa ama yacnii idan la'aan ma samayn kartid oo albaabkaagii halkan mimbarka kama dhigan kartid haddaba waxaani waa isla milkigaygii e maxaa inaan albaabka halkaa kala baxayo inaan halkan kala baxo inaan halkan kala baxo maxaa ku jira waxay leeyihin waxaa ku jira masalan dee xaggana loo soo wada socdaayo suuqoo masalan ninkii halkan gurigan kugu xigay isaguna halkan koonaha ee sheekhan uu fadhiyo ayuu alaabtiisa soo dhiganaya xaggan suuquu soo dhowaanaya markuu albaabkaagii halkan yahay waddadiina intan inaga dhaxaysatay gawaadhidii wax ku rogaysay ee kuwii wax kaa qaadayay halkana istaagayaan dadkii markaa kale halkaa iyagu lahaa wax cidhiidhiya ku keeni mayso laakiin markaad intaad intan oo dhan soo bannaysa aad halka albaab iga dhigato macnaha waxay noqonaysaa waddadii halkaa ayaad markaa isticmaalaysaa oo qoladii kale aad markaa cidhiidhi ku keenaysaa sidaasay markaa leeyihiin cidhiidhiga aad markaa dadka aad ku keenayso ayaa la diidan yahay markaas ee qof waliba wuxuu leeyahay in albaabkiisa iyo xaggaa ka sii xiga inuu isticmaalaa buu leeyahay laakiin wixii xaggaa u dambeeya ayadu mala habeynlayiin sidaasay markaa ay culimmadu markaa ay ku fasiri jireen xikmadda ku jirtaana intaasunbay markaa ay ku sheegeen wax markaa sii weyn oo maanta markaa la isticmaalana ma aha dariskeenna qaybtiis hore halkaa inoogu joogto wallahu aclam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني صلح قيبتا وقد ميسي وقدمه الرئيسي بابك الباب كاغا درب كي وضدي لوض لها إلى رأس الدرب حق مدحيس يسوقه الرئيسي وجاز وعبنا تأخير دبدقيد in albaabkii markaa xaggaa dambe aad u dibdhigto biidni shurakaa shurakadiiyo dadkii waddadaa wada lahaa idankooda ayuu ku bannaayey baabulxawaalati xawaalada waxaa la yidhaha ayuu baab yahay xawaala iyo xiwaala min ataxawul waalintiqaal ayay ka timi wareegidii ka guurid xagga sharcigana waxay yidhaahdaan caqdun yaqtadii naqla daynin min dimatin ilaa dimatin waa caqdiyo heshiis keenaya dayn in laga raro dimo iyo qof korkii loona raro dimo cid kale ayaa la yidhaahdaa waxaad ku garan kartaa arkaanta uu leeyahay arkaanta baabkani waa lix waxa la yidhaha muxiil iyo muxtaal iyo muxaalu calayhi daynun lilmuxiil على المحال عليه ودين للمحتال على المحيل وسيقة وإجاب يقبوله أكنت والإحدى هدي أين صيفة فاهنو مثلا قف أي أني وحي يقول لي هاي بقول دولار أنا متكلي أيام بقول دولار كل هاي قفكي دين تاني يقول ها ayaa waxaan leeyahay boqolkii aad igu lahayd waxaan kuugu wareejiyey oo aad ka qaadataa hebel oo anna aan boqol dollar ku leeyahay horta caqdulxawaala waa kaa anugu maxaa noqonayaa markaa muxiil wareejiye kan daynta igu lahaana wuxuu noqonayaa muxtaal waa la wareejiye kanaan daynta ku lahaayaan ku wareejina waxa la yidhaha muxaalu calayhi halkaas saddex sow kuma haysid waxaanu nihi daynun lilmuxiil cala almuxaalu calayhi waa in wareejiya daynuu ku leeyahay lagu wareege waxaanu nihi wa daynun lilmuxtaal waa dayn la wareejiye uu ku leeyahay cala almuxiili wareejiye oo aniga ah iyo siiqadii oo ijaabkii iyo qabuulkii ah arkaantaas ayuu leeyahay marka lagu dhaha markaa muxiil iyo muxtaal iyo muxaal wadaala iskaga kaa qaldamin ee markii horeba aad sii fahantaa muxiil waxaasuu leeyahy muxiil baa beri noqday muxtaal baa beri noqday marka lagudhaa waa inaad kala garanaysaa waxay kala yihiin waxaana u asala xadiidka bukhaariyo muslim ku soo arooray ee nebigu sala allah alay slam maatululghaniyi dulm qof khani ahoo waxaysaa inuu warwareejiyo dayntii lagu laha iska bixin waayo waa dulmi waidaa utbica axaduku calaa madihi falyatbac midkiin haddii la raaciyo mid waxaysaa ha raaco oo ha daba galo yacnii qofkii daynta aad ku lahayd hadduu kugu wareejiye mid kaleo wahaysuu ku leeyahay raac baa layidhi amarkuna waa ninadbi baa layidhi wujuubkana waxaa ka sarfinaya dee mucaawadaadka kale ayaa looga qiyaasanayaa waxaana la yidhi waa baycu daynin bidaynin waa dayn dayn lagu iibinayo xaajo ayay u bannaanaatay wuxuu uhi shardun shardiga xawaaladu waa rida almuxiili wareejiye inuu raalli noqdo walmuxtaal la wareejiyana waa inuu raalli yahay lusuumu daynayni laba daynood laasimkood ayaa la shardiyaa itifaaquulmaali maalka iyo xoolaha la ysku wareejini waa inuu iswaafaqsan yahay jinsan xagga jinsiga wa qadaran xagga qadarka ajalan xagga ajashiya muddada wa kasran xagga burburka bihaa xawaalada ayuu canidayni dayntii xaggeeda almuxiilu wareejiya yabra'u kaga bari noqon waxau uhi sheekhu waxaa shardi ah xawaalada ansixitaankeeda qofka wareejinayaa inuu raalli yahay ka la wareejinayaana inuu raalli ku yahay waxaynu markaan anigu wareejinaya aan leey qofkii daynta igu lahaa qofka aan daynta leeyahay kuwa wareeg waxaa shardi ah inaan raalli ahay li'annu aniga xoole ayaa laygu leeyahay halkaan doona baan ka bixin karaa haddaan doono jabadaydan aan ka soo saari midig haddaan doono tabiix baan ka soo saari haddaan doono markaa sidaan doona baan u bixinaya aniga waxaa layga rabaa inaan bixiyo markaa xaq layguma leh maymay ninkaa daynta kulahayda berigii dhaweyta igu reeb aniga kaa kugu reebi maayo anaa ku siinaya yacni qofku halkuu ka bixinaya isaga bixinun baa laga rabaa laakiin halkuu ka bixinaya qasab looguma laha waalmuxtaal muxtaal la wareejiya baynu nii waa qofkii aniga tusaalaheeni daynta igu lahaa waa inuu isna raalli yahay ninkaasaan kugu wareejiye raac ma ma raacayaanu adaan kugu leeya aniga maxaa cid kale dabagelinaya adaan kugu leeya dayntaydiisii ogolaansho uu ogolaado uu ninkaa kale inuu isagu ka qaato ayuunbuu ku wareegi karaa dee raalli ahanshahoodana maxaa markaa shardinaya maxaa tusinaya dee siiqadana waan kugu wareejiyey waan aqbalay taas ayaa tusinaysa li'anna riduu waxaynu waa shay qalbi ah waxaan siiqooyinka loo yeelay oo dhammi waxa weeye waa in la muujiyo muxaalu calayhi isaga shardi maaha qofkan isaga lagu wareegayaa shardi ma aha iguma soo wareejin kartid cid adiga balxagun baa lagaa rabaa ama anugu aan kaa qaato aan kudhahdaysi ama mid igu lahaa mid igu lahaan idhaahda ka qaado adigu shardi maha inaad tira ma cid iguma soo wareejin kartid aduma iga qaadanayaa kaasi xaq maleh hadday muxiil iyo muxtaal heshiiyaan muxaalu calayhi meel waabay ayaa odhan jira dadkii markaa hablahaba hadhuurka ku tubi jiray baa lay mararka qaarkood waxaa loo soo qaatay dee dadkii markaa aqoontu markaa agtooda taallaye dee maca dumarkoodu yaqaanay hadday muxuud iyo muxtaal heshiiyaan maxaalu calayhi meel waa mararka qaarkood waxay u soo qaadan jireen hadday markaa inankii inantu heshiiyaan odaygiiyo islaanta waxba uma yeelan ogolaansho mooyaane hadday muxuud iyo muxtaal heshiiyaan maxaalu calayhi meel waa kaasi markaa waxa weeye waa inay markaa labadaasiba raalli yihiin lusuumu daynayni waxaa kaloo shardiya laba daymood oo laasima baa shardiya daymahaasi maxay noqonayaan muxaalu bihi iyo muxaalu calayhi eeg muxaalu bihi daynta la wareejinayo ee uu igu leeyahay qofkaa wareejinaya muxaalu bihi baa la yidhaahdaa muxaalu calayhina waa dayntan lagu wareegaya ayana labadaa daymood waa inay laasim yihiinoo laba daymood oo laasim ah oo aan markaa midana dhacaynin waa inay tahay kaba soo qaad aniga qofkani wuxuu igu leeyahay masalan daynta wuxuu igu yeeshay waan ka amaahday ama waxaanu kala ibsanay bu igu yeeshay dayntii waa laasim aniga igama dhacayso laakiin anigu qofkan aan ku wareejinaya waxaan ugu yeelay ugu yeeshay baadifad wuxuu yidhi qofkii shaygaa ii soo helaa boqol dollar baan siinayaa dee dayntaan qofaa ku leeya may laazim weliba hawshii lama may laazimin waxba dhici karta iyadoo hawshiiba la bilaabin dee inuu qofki kama noqdo waxaba dhici karta dee inaan waxbaba intaan soo qaban waayo shaygiiba soo waayo in markaa dee halkaa lacagi baan ku yeelan waayo qofkii marka aan wareejiye hawadu u baxaya soo maaha markaa waxa weeye lusuumu daynayni dayntan aniga laygu leen wareejinayo iyo dayntan markaa kan kale ku leey labaduba waa inay laba daymood oo laasima waa inay yihiin waxaa kaloo shardiya itifaaqulmaali maalka waxaa laga wadaa labadan xoolo muxaalubihiga iyo muxaalu calayhiga waa inay iswaafaqsan yihiin jinsan laba lacagood oo isku mid a dahab iyo dahab waa inay yihiin lacag soomaali lacag soomaali riyaal riyaal bir bir waa inay yihiin faran faran waa inay laba lacagoodoo markaa isku jinsiya weyniyiin qadarka waa inay isleeg yihiin oo laba lacagood isku qadara weyn yihiin laba lacagood isku muddaa weyn yihiin xuluulan waajala weyn iswaafaqsan yihiinoo hadday anigana lacagta layga doonay wakhtigeeda hadda taagan yahay kan kalen ku wareejinayana lix bilood waxa dhan tahay iyana la isuga wareejin karo ee waa inay isku wakhti yihiin sixatan wa kasran sixatan wa kasran waa marka lacagaha hore ee dahabka iyo fidada la isticmaali jiray ayaa marna dee lacag saxiixahoo markaasiyada marna lacag markaa jajaba ayay markaas ahayd markaasiyada sixatan wa kasran ayadana waa inay iska leeg tahay oo iska waafaqsan tahay leannu mucaawadaadkiima waa mucaawada markaa irfaaq iyo dhimrin markaa loo sameeyeyoo xaaje ahaan loo banneeyo markaa waa inay siman yihiin ayay leeyihiin intaa marka laga yimaado maxaa haddaba waxa la yidhi faa'iidadii xawaaladdu maxay noqotay muxuuna yidhi shadrigaa u dambaysa bihaa cani dayni lmuxiinu yabra'u wuxuu yidhi xawaaladaasi markay dhacdo qof baa meesha ka dhex baxaya qofkii muxiin ahaayee qofka wareejiyey tusaalaheennii aniga ahaayee qofkii daynta igu lahaa wareejiyey ee qofkii kale ku wareejiyey beri buu ka noqonayaa dayntii muxiilka muxtaalkanuu wareejiyey dayntiisii beri buu ka noqday ninkaasay ku wareegtay muxaalu calayhi lafdiisa kan lagu wareegay muxuu ka beri noqonayaa dayntii muxiil ku lahaa buu ka beri noqonayaa oo ninkan kale marka muxtaalun baa dayn ku yeelanayaa idan markaa kan la wareejiyey kii wareejiyey kuu noqon maayo xataa haddii uu markaa cayd yahay hadduu adu adaa waxa lagu leey marka hore iska eg qofkaaad ku wareegayseed aqbalayso iska eg hortu mid wax haysta inuu yahay mid wax laga helaye inuu yahay mid qirsan inuu yahay haddaad tidhaahdo markaasaad igu wareejinaysaa habes waan aqbalay waa kugu wareejiya waan aqbalay hadhowuunbuu ku yidhi markaad u tagtay cantaynba mahayo waa kii xoolo yaraana naga baxeene abaartii bay raaceene bal hadda dee iska kaayesu waan waxba ka soo waayey lacagtaydiisii ma jirto mar haddii caqdigaasi dhacay ood adigu aqbashood heshiisay iska sugun weeye goortu xoolo helayo hadduu dafiro buu idhaa midhigubale lafdeeda dee waa dacwadii hadalunbaa ka furanaya laakiin ninkii waan ku noqonayaa ma jirto leannu dadku inay kala go'aan baa la doonaya waxaan raalli ahaanshaa mar haddaad adigoo qof qaangaadhoo caqli lah oon waallayn aad adigu raalli ku noqotood waxaan gashay dee wixii kaaga yimaadee tabica ada isu qaba ciidaba kuwa qasbee la gurguraa lagu leeyay shardun ay shardulxawaalati xawaalada shardigii waxaa weye ridalmuxiili qofkan wareejinaya waa inuu raaliya walmuxtaaru iyo kala wareejinaya lusuumu daynayni laba dayn waa inay laazim yihiin lusuumu daynayni baa laga wadaa labada daynay kala wareejinaya kan lagu wareejinaya waa inay laazim yihiin ittifaaqulmaali maalkan la wareejinaya kan lagu wareegi waa inay iswaafaqsan yihiin jinsan xagga jinsiga wa qadran xagga qadarka ajalan xagga muddada wa kasran xagga burburka iyo xagga sixada bihaa xawaalada bicaqdi alxawaalati asaxiixa ayuu cani dayni dayntii kaga beri noqonaya muxtaal ku lahaa almuxiilu bihaa ama waxaa taa yabra'u waa beri noqonaya almuxiilu ninkii muxiilahay wax wareejiyey bihaa xawaaladii ayuu cani dayni dayntii uu ku lahaa muxtaal uu ka beri noqonayaa baabudamaani damaankii ayuu u baab yahay wax la damaananayey damaanku luqaan waxa layaha aliltizaam waa wax isku laazimin sharcanna waxaa la dhahay iltizaamu xaqin haabitin fii dimmati alghayri waxaa la yidhaha inaad isa saarto xaq ku sugan dumad mid kale inaad adigu isa saarto anaa ka damiina daynta qofkaasi lagu leeyahay anaa ka damiina waa markay xoolo tahay aw ixdaaru man huwa calayhi oo caynu madmuuna ama inaad isa saarto keenidda cid dayn lagu leeyahay aad tidhaahdo anugu waxaan damiinka ahy ama kafiilka ahy qofkaa inaan keeno isa saariddaasaa la yidhaha caqdiga arrintaa keenayana waa la yidhaahdaa qofkaa markaa arrintaa isa saaray daamin waa la yidhaahdaa damiin waa la yidhahdaa xamiil baa la yidhahda zaciim baa la yidhaha kafiil baa la yidhahda sabiir baa la qabiil baa la yidhaha waliman jaءa bihi ximlu baciirin waana bihi zaciim anaa waaso uga ah ama damiin uga ah waana arrin markaas yacni bannaano azaciimu qaarimun nebigu sala allahu calayh wasalam xadiidka imaamu axmed iyo bayhaqi ay warinayaan wuxuuhi qofka wax damaanad qaada waa mag dhabayaa waxaa kaloo xadiida isagana saxiixa uu tilmaamayey inuu nebigu saa taxamala can rajul casharata danaaniir toban dinaar ayuu ka xambaaray xadiid saxiixayn waxaa la keenay janaaso markaasaa nebigu sala hal taraka shay-an waar wax ma ka tegey markaasuu laama midh shilin kama tegin markaasuu hal calayhi daynun wax dayna ma lagu leeyay say alaaatu danaaniir saddex dinaar baa lagu leeyay qul salluu calaa saxibihi hadaydi uu ku tukada abu qataada ui salli calayh ya rasuul calaya daynuhu rasuul allah saddexdan anaa bixinayo ku tuko markaasaa nebigu sala allahu calayh wasalam uu ku tukaday arkaan buu leeyahay baabkani arkaantuna waa furaha inaad fahanto axkaamta ay ka hadlayaan arkaantani waa shan daamin madmuunu lahu madmuunu canhu madmuunu bihi iyo siiqa waa shantaa qof baa wuxuu ka qaatay nin bakhaar haystaa ayaa wuxuu ka qaatay lacag dhowr boqolah dabeetana ma garanayo qofan markaa wax ka qaadanaya dabeetana waxaa tee anigaa ka damiina idan adigu maxaad noqonaysaa daamin qofkan daynta laga qaatay inuu bakhaar buu haystaa muxuu noqonayaa madmuunu lahu waa ka wax loo damaanayo kan daynta qaatay ee laga damaanay maxaa la yidhaha madmuunu canhu waxaa kaloo la yidhahdaa asiil madmuunu canhu iyo asiil labadaba waa la yidhahdaa waman ta'asalahu buu ina odhan doonaa asiilna waa la yidhaahdaa madmuunu bihi waa dayntanuu qaatay ee la damaanad qaadayana madmuunu bihi baa la yidhaahdaa damaanada qaada kan markaa waan ku damaana anaa damiinkaaga ahdaasina waa siiqadii wuxu uhi sheekhu raximah ullah tacaala yadmanu duu tabarucin wainamaa yadmanu daynan haabitan qad lazima yuclamu kalibraa walmadmuunu lahu طaalaba daamina waman ta'asala yarjicu daaminu biاlidni kama bima adaa idaa ashhada xiina sallama wuxu uhi yadmanu waxaa damaanaya duu tabarucin qof tabarucu saaxiiboo wax ku tabaruci karoo hor ilaahay wax geysan karaa wainamaa yadmanu waxaanu damaanayaa daynan ayuu damaanayaa haabitan oo suga qad lazima oo laasimay oon dhacaynin yuclamu dayntaasoo loogiyay kalibraai si ibrihi oo kale waxaa sheekuu yidhi halkan uu inoo gelayaa dhowr masalo mid weeyaane qofka daaminka ah shuruuddiisii wuxuu idhi yadmanu duu tabarucin waa inuu ehel u yahay tabaruc inuu hor alla waxgeysto waa inuu ehel ugu yahay yaan hor alla waxgeysan karin sabiyar waxba ma geysan karo oo waa inuu qaangaar yahay qof wax damiinanaya qof waalan hor alla waxba ma geysan karo waxba kuma tabarruci karo qof la qasbay waxba ma geysa waa inuu mukhtaar yahay waa inuu markaa qaangaar yahay waa inuu caqli leeyahay waa inuu mukhtaar yahay maxjuuru calayh bisafa waa inaanu ahayn qof markaa safiihnimo iyo wixiisu hagaajsan kari waaye markaa loo xayiray waa inaanu ahayn leannu hadduu xayiran yahay isnaxo ma damiinan karo wixiisii baa laga xidhay halkuwa keeni mar haddii wixiisiiba ka xayiran yihiin wuxuu damiinanaya xawa keeni markaa yadmanu duu tabarucin waxaa kaloo isweydiina madmuunu bihigii dayntii dayntii la damaananayay waxaa loo shardiyaa buu leeyahay kownuhu daynan haabitan fi dimna waa inuu yahay dayn sugan oo la ysku yeeshay maal iyo camal midku doonam haado wax aan sugnayn ama aan weli la ysku yeelan lama damaanad qaadayo waa sii ra-anta oo kale ayay leeyihiin waa inuu laasim yahay dayn laasima hoo sugnaatay waa inuu yahay ee jucluljucaal oo kale waa inay baadifadii oo kale waa inaanay ahayn yacnii waxaa qofka keena waxaa la siinayaa lacag intaa leeg inuu ya iga dambiira jucluljucaalaa la yidhaha laasim ma aha ayana damaanaddeedu ma ansaxayso marka waa inay dayn tahay waa inay haabit tahay oy sugan tahay waa inay laasim tahay waa siday shaaficiyadu qabaan waana sida ugu wanaagsan ee aan hadhowta isqabsi ka imanaynin marka addayntii taqaano weliba wuxuu yidhi macluuman wa kownu macluuman waa inuu yahay mid macluum ahoo laga yuclamu buu ina yidhi shay la dayn la garanayo waynay tahay oo jinsigeeda uu garanayo oo qadarkeeda uu garanayo oo sibadeeda uu garanayo wax majhuul ahoo aan la garanaynin war dayn baa laygu leey war daynta lagu leeya waan ka damiinta daymo badan baa laygu leeyahay miduun iga damiino miduun baan kaa damiinta ma ansaxayso dee hadhown baa lagu odhan ka ninkii waa bixin waaye oo imisay ahayd dee waxayd labaatan kun oo waxaan moodayey boqol dollar baan moodayey dee miyay soconaysaa waa inay wax dayn laysla garanayo oo suganoo halkaa talo waynay tahay shaaficiyadu markaas ma oggolaa yacnii in markaa bakhaarka anaa kaaga damiina inankaa shirkadda qor anaa ka damiine dee hadhow gudam ka siiyey dee maxaad ka maaad mila wax sugan maa damiinaan markaa shaaficiyadu waxay le ma ansaxayso hadhow ta waa isku xanimaysaan ee wixii sugan eed ku gelayso eed raalli ka tahay eed diyaar u tahay may ansaxaysaa waase sidii masaladii rahantaba aynu soo maraynay waa masale ay markaa fuqahaadu ay isku khilaafsan yihiinoo alqowl alqadiim lilimaam shaafici yacni wuxuu ogol yahay shaygaa markaa majhuulka ah shaygaa markaa weli aan haabitka ahayn ee aan markaa dayntaa markaa weli aan sugnaanayn haabitka ahayn aan laasimkayn ama majhuulkaa in la damiinan karo madaahibta qaarkoodna saas ayay qabaan saa daraaddeed baa markaa macayiirta iyo majaamicdan markaa fiqiga ahina taas ayay qaateenoo saa daraaddeed baa markaa bangiyadiin iyo mucaamalaadkan maaliga ah hadda la sameeyo ayaa markaa iyadoon wixiiba loo dhaqaaqinin weli dhammaanin ayaa markaa damaanad iyo rahandiya lasii sameeya saa daraaddeed baa markaa macayiirtu waxaa tasixu kafaalatu maa laysa macluuman min aduyuun waxa ansaxaysaa in la kafaalo qaata ama la damiinto waxaan la garanaynoo dayna kamaa yasixu damaanu maa lam yajib bacdu fi dimma si ay u ansaxaysaba in la damiinto waxaan weli waajibinin qofka dumaddiisa saarmin maca jawaasi rujuuc canhu qabla nasuuli mudaayir iyadoo ay bannaan tahay hadhow hadday dayntii markaa intaanay sugin inaad ka noqon karto odhan karto waar waa ka shaki anigu siduu qofkani u soconaya baan arkayoo ka bixi maayaanu waan ka noqday markaa yuclamu kalibraa wuxu uhi waa in la ogyeesa ibraha ka beriyeelidda macnaha waxaa shardiga bay leeyihiin ibraaga iyo qofka marka wax laga beriyeelayo laga daynayo inuu mubra'u minhugu waxa laga daynaya inuu macluuman yahay oo ma ansaxayo markaa shay majhuula in laga daayo leanna waxayna ibraagu waa milkisiin qofka la milkisiinaya waxa dimadiisa ku jira ma aha wixii oo laga ridayo markaa waa in la ogyahay baa shardiga waxay ka soo reebaanuun ibilu diya ayay yidhaahdaan iyadoo majhuulah geela magta markaa waa la iska dayn karaa iyadoo iska majhuulo ah leanna waxaa markaa laogaa in sifadeedii waa laga jaahil haddana inay dimadii ku sugnaado maadaama la ogolaaday kabariyeelkiina markaa waa la ogolaaday markaa wuxu uhi sheekhu yadmanu waxa damaanaya duu tabarrucin qof tabarruc samayn karaa wa innamaa yadmanu waxaan u damaanayaa daynan haabitan dayn sugan oo qad lazima laasimay yuclamu dayntaasoo yuclamu an yuclama waa in la ogyahay daynta kalibraa si ibrihi oo kale waalmadmuunu lahu haddaba daalaba wuxuu ka dalbiyu ka codsan daaminan kii daaminkaa waman ta'salow iyo kii asaloobay ee ahaa madmuunu canhu marka damaanaddii ay sugnaato ninkii aanu idhi madmuunu lahu baa la yidhaahdaa in isagu dayn buu leeyahay oo qofkana wuu damaanad qaaday laba ayuu haystaa labada u haystaa waxa weeye qofka madmuunu canhuga ee daynta ka qaatay wuu haystaa qofkan kale markaa isaguna meesha soo galay ee daaminkaana wuu haystaa haddee waxay leeyihin waxa u sugnaaday labadaba inuu ka codsado inuu kii daaminka ahaa yidhaahdo war dee lacagtii aad damiinatay kee ninkii bixin waaye kii asiilka ahaayee madmuunu canugaana wardee dayntii iska soo bixi iyadoo kii lagu lahaa uu joogaabuu ka kala weydiisan karaa waayo azaciimu kaarimun qofka wax damaanad qaaday waa wuu magdhabayaa haddii mara daaminka la qabsado isagu xaq u leeyahy inuu kii markaa uu damiintay qabso u yidhahdo war dee waa nala haysaaye dee iska bixi dayntii waase hadduu inankiisa markii horeba i damiinay ku haddaan markii horeba ad iska gashoon faduuli ahayd ma odhan karti iga bixi dee iska bixi adaa galay anu mana damiinaan ku nidhi waanu iskala warwareegilayn ninkan annaga isnaqaane dee adaa iska soo galay aad markaa iska bixi mar haddaanu idan la'aan marka horeba ku damiintay waar wixii laga bixi ma odhan karo weliba waxay yidhahdeen inta aan la qabsan isna ma qabsan karo war ninku waa nin adagoo wuu soo socdaaye inaga ilaa uu qabsado u yidhahdo markaa ku dhego uu ku dugleeyo ma dalbi kara bay yidhaahdeen marka wuxuu yidhi walmadmuun walmadmuunu lahu kii loo damaanad qaaday ee isagu daynta lahaa aalaba wuxuu ay aalaba ay yatlubu wuxuu ka dalbi oo yejuus lahu an yatluba waxa u banaa inuu ka dalbo daaminan kii damiintay waman ta'asalahu iyo kii ku asaloobay asalka ku adayntane isagu daynta qaatay madmuunu canhuga ahaa wayarjicu daaminu kii daaminka ah uu ku noqon bilidni idan sababtii ayuu ku noqon bimaa addaa wuxuu guday idaa ashhada marka uu marageliyo xiina sallama markii uu dhiibay waxay isweydiin leh oo iyadana meesha ku jirtaa qofkii daaminka ahaa waa la qabsaday waa laga fuqi waaye waa bixiyey lacagtii ma ugu noqonayaa qofkii uu ka damiintay ee markaa uu lacagtii kasii bixiye ma ugu noqonayaa waxay dhaheen wuxuu ugu noqonayaa qofkan daaminka kii asiilkaa waxanuu bixiyey marka uu idan u haysay damaanka iyo gudiddaba ee uu kow marka hore yidhi idamiino wand mar labaad yidhi marwa ninkii way haysaaye miyaan bixiya haye bixi markaa waa muttafaq marka uu damaanka idan u haysay waar markuu damiinta anigan ma kaa damiinta haa bixinta yaanu idanba u weydiisanin mar hadduu idan damaankii hore idan u haysay dee sababtan markaa wax ku bixinayuu leeyaho taa hadduu markaa ka bix markii hore idan kamu haysan damaanadda laakiin markan dambe ayuu bixinta idan u weydiiso wuxuu idhi war ma kaa bix waatan ku damiintee ma kaa bixiyaayo ha dhowta may siinaysaa waxaan kaa bixiyey hadduu taa markaa uu ku bixiyana ugu bixinaya laakiin marka hore ee damaanka idan umu haysan iminkana iga bixiyo igu soo noqon muu odhanin isagunbaa iska bixiye oo iska dhiibay kuma soo noqonayo markaa khayr allah kusiiyin wey waad kala fura si wanaagsan baad u kala furaatae khayr allaha ka abaalmariyin wey ducun buu leeyahy mar haddaanu marka hore damaanaddaa idaanu haysanin mar haddaanu markan dambana aanu ogolaansho iga bixi waan ku siinayaa aanu odhanin khayr weyn buu ka shaqeeyey qofkaas oo labadaa qof waa kala furtay yacni ducun buu leeyahy laakiin waxba kuma le qofkii kale hal hadduu e isagu iska siiye mooyaane wuxuu ku qabsan karaa ayada ma jirto wuxuu yidhi sheekhu wayarjicu daaminu kii daaminkaa waa noqonayaa bilidni idan iyo oggolaansho damaanka iyo gudiddaba loo idmay buu ugu noqon ama bilidni idan bixinta loo idmay ama damaanka loo idmay bimaa addaa wixii uu guday ayuu ugu noqonayaa kii uu ka damiintay idaa ashhada waa markuu marageliyo xiina sallama markuu dhibay weliba waa inuu dee markhaatina u sameeyaa marka uu dhiibayana waa inuu markhaatina u sameeyaa ila hadhowbaa lamamaad bixinbaa ayaa iman karta igamamaad bixinba waa inaynu markhaati u sameeya ninkaa inuu ka bixiyey oo welibana uu ka doonayo dee wuxuu ka sii bixiyey idaa ashhada waa markuu marageliye xiina sallama markuu dhibay wallahu aclam darsiku halkaa inoogu joogo